أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisa ka idiinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawaca ku noqday howlgalla ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya askarta saayiinada yuhuudda ayaa ballaaraystay gacan ku-haynta magaalada khaza iyagoona toogasho ku dilay saddex ruux oo falastiiniin ah dowladda saliibiyeedda kenya ayaa magaalada nairobi ka soo tarxiishay wasiirka ku xerdada xilli ay kasii daraysaa xiisada dumunaasideed ee ka dhexaysa kenya iyo kooxda garguurta kulan muhiima u dhexeeyey mas-uuliyiintu lislaamiga ee ba iyo culimaadiinka ayaa ka dhacay degmada bulufulaay ee wilaayadaas boqolaal qoys oo danyar ayaa ka faa'iidaystay gurmud raashiin ah oo jamciyadda alisahala khayriya gaarsiisay degmada bu'aale ee wilasaamiga ee jubbada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilasaamiga ee galgaduud ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas ceelbiyood ayaa laga hirgeliyey deegaan hoostaga degmada ceelcadda ee wilasaamiga ee geda kaasi ay baahiweyn u qabeen bulshada deegaankaas waa subaxnimo talaadaa taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo sideed hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan in ka badan shan iyo toban askari isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa baktiya dhaawaca ku noqday howlgalla ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay kamid u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalaya duleedka deegaanka diibi ee hoostaga degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose waxaana allah fadligiisa weerarkaasi dhabagalka lagu dil laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex kale oo mid garaab yahay dhanka kale wilaayada hiiraan qarax ay mujaahidiintu ka filiyeen duleedka deegaanka taydan ayaa lala baagsaday maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana ku dhintay hal askari oo murtida oo lagu magacaabi jiray faarax caraaya waxaana ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale iyo sidoo kale deegaanada kale ah galweyn iyo lomban lixdan sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale waxaana dhanka kufaarta afrikaanta howlgalkaasi allah falligiisa kaga bakhtisay lix askari waxaana kaga dhaawacantay laba kale dhanka murtadiinta waxaa dagaalkaasi looga dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana looga dhaawacay laba kale diyaarad helikobtar ah ayaana lagu daabulay dhaawacyada kufaarta iyo murtadiinta askarta sahayeenada yuhuudda ayaa ballaarisay gacan ku-hayntooda magaalada khaza iyagoona toogasho ku dilay saddex ruux oo falastiini ah faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame awiisheyba ugu yaraan saddex falastiiniyiin ah ayaa shahiiday in ka badan shan iyo toban kalena waa la dhaawacay kadib weeraro ay askarta sahayeenadu saacadihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza xilli ay weli socdaan jebinta heshiiskii xabadjoojinta ee dhaqangalay tobankii oktoobar labada kun shan iyo labaatan weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn oo daroon ah ayaa ka dhacay jabaaliya dayr al balash iyo khan yunis halka rasaasta lagu furay teendhooyinka barkacyaasha ay sidoo kale sababtay dhaawacyo soo gaaray dad rayd ah dhanka kale askarta yuhuudda ayaa rasaas ku furay kalluumaysato ka kalluumaysanaysay dekedda khaza waxaa ku dhaawacmay saddex ruuxoo raggii kalluunka jilaabanayay ah wararka ayaa sidoo kale sheegayaa in askarta yuhuuddu ay sii ballaariyeen gacankuhayntooda bariga magaalada khaza iyagoo horay u riixay waxaa loo yaqaano khadka jalaalaha ah taasoo dadka deegaanka ku abuurtay cabsi dhanka amniga ah saraakiil sayuuniyadda yuhuudda qaybka ah waxay sheegeen in tan iyo markii uu dhaqan galay heshiiska xabad joojinta dhulka ay yuhuuddu ka maamusho khaza uu kordhay boqolkiiba soddon ilaa boqolkiiba toddobaatan dhanka siyaasadda mas-uul sahaynada qaybka ah ayaa sheegay in yuhuuddu ay ogolaatay qorshe lagu gelinayo magaalada khaza ciidan amni oo caalami ah kaasoo la sheegay inuu ka koobnaan doono ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka kala socda waddamo ay ka mid yihiin yuganda iyo morocco iyadoo qorshahani uu qayb ka yahay hindisaha xabad joojinta ee madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump ciidankaas ayaa la geyn doonaa deegaanada aan hadda ku jirin gacanta yuhuudda waxaana gelitaanka cutub kasta lagu xirayaa ogolaansho gaar ah oo sahaynadu ay bixinayso jasaaka allaahu kheyran walaalka wishiba dowladda siliibiyeedda ee kenya ayaa magaalada nairobi ka soo tarxiishay wasiir ka tirsan kooxda riddada xilli ay ka sii daraysa xiisadda dumalyasideed ee u dhexaysa kenya iyo kooxda riddada garguurta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena saadaq muumin dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa mar kale ihaanaysatay kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay xayirtay oo wasiir ka tirsan kooxda dibna ay u soo tarxiishay waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda kenya kadib markii ay xukuumadda nairobi dib ugu soo celisay muqdisho wasiiru dowlihii madaxtooyada oo ay si aad ah isugu dhowaayeen xasan gurguurte kaasi oo lagu magacaabo bashiir bukhaari waxaana laga hor istaagay inuu galo dalka kenya sida ay wararku sheegayaan bashiir bukhaari ayaa lagu qabtay garoonka caalamiga ah ee magaalada nairobi kaas oo saraakiisha socdaalka iyo laamaha amniga kenya ay su'aale ku weydiiyeen dukumiintiyada safarkiisa iyo lacago uu watay wararka ayaa intaas ku daraya in wasiirkan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya lagu tuhunsan yahay arrimo la xiriira musuq maasuq iyo lacag dhaqid inkastoo dowladda kenya aysan si rasmi ah usoo bandhigin caddaymo ama dacwad maxkamadeed oo arrimahaasi ku saabsan saraakiisha sirdoonka kenya ayaa si aad ah uga sheegiyey lacago boqolaal kun oo dollar oo caddaan ah oo uu wasiirka madaxtooyada xasan gurguurta boorsooyinka ku watay waxaa kale oo lasoo xogtay in mas-uul kenyaan ah iyo wasiirkan ka tirsan kooxda riddada lagu helay baasaboor kenyaan ah oo aan si hufan uu ku helin wasiirka kooxda riddada soomaaliya ayaa maalintii axadda lagu celiyey magaalada muqdisho saacada kadib ayaa la sheegay in xasan gurguurta uu u yeeray safiirkii u fadhiyey kenya warar si aad ah layskula dhex qaaday baraha bulshada ayaa sheegay in wasiirkan kenya laga soo celiyey uu siday lacago kaash ah oo xasan gurguurta doonayo in akoonno dibadda ah uu ku shubto kenya ayaa horay sidaan oo kale dalkeeda uga soo ceerisay jibriil cabdirashiid xaaji oo ku magacawnaa ra-iisul wasaare ku xigeen
kulan muhiima u dhexeeyey mas-uuliyiinta reesaamiga ee bayo ee culimaa udiinka ayaa ka dhacay degmada buulafula ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin awaaman buulafulay kulan muhiim ah ayaa ka dhacay degmadan kaas oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiinta maamulka ee degmadan iyo culimada mujaahidiinta kulanka ayaa lagu falanqeeyey arrimo la xiriira maamulka iyo sidii loo horumarin lahaa gaarsiinta dacwada dadka muslimiinta sidoo kale dhinacyadii ka qayb galay waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan qodobo muhiim ah intii uu kulanka socday culimmada ayaa maamulka islaamiga ah ee degmada buulaful ay la wadaagay talooyin iyo tilmaamo ay sheegeen inay muhiim u yihiin horumarinta howlaha maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta markii uu kulanka soo dhammaaday andalus ayaa si gaargaara u waraysatay culimmadii madasha ku sugnayd ugu horeen sheekhana sheekh maxamuud xudur ayaa jeediyey talooyinkan muhiimka ah shakhsiyadda ima ila muuqda inigii talooyin badan nisbaandhaki gaar ahaan talooyinka ka saabsan iyo aragtida diinta iyo dacwada sidii laga hormariyi lahay wa khaasatan dacwadan baadiyada in la hormariyo diinta barashadii ummata la gaarsiiyo maadaama diinta dacwada asalkaeta jihaadkan iyo kheyrkan iyo wanaaggan dareeraba dacwada asaasan ah sheeg asalka ah mindidii waay dacwada taan jihaadka dhaliyaado taan kheyrka tarada badan iyo dhali dacwadu waay marka ma ila muuqda in dacwada iidan hormaraysiyo wala barashada iyo diinta faafiyoosh iidan xooglan saar taas ay ila muuqda maadaama asalka yaata dadka muslimiinta ma injeedi in diintiyo marta unku haana diintiyo barada qofka markii walaalsa barada iyo difaac kor qiimaga leey markaas ogaada kor shayada qiimo jeeyin kor qabna qofka ma difaac kor maana mansacyi koro juhdi iyo waqti ma gelii kora marka dadka bulshada ma dardaarmay in diintiyo maadaama adduunka nooliin fursada gee galantiyo ka jirta caafimaad gaban nibad gaban walbarada koraan in diintiyo fahmaano diintiyo laninku tarjumniya iyo bulshada lawidaaga dardaarmay sidoo kale sheekh ibraahim maxamed saalax ayaa tilmaamay qaabka lagu horumarin karo dacwada iyo sidii loo garabsiin lahaa ragga xirta ah ee wax ka baranaya magaalada islamarkaana ka yimid gobollada fog si halkooda ay ugu sii wataan cilmiga ay soo doonteen aaraad ana kabeeriya oo may ka mid ahaa kow dadka horta miyi iyo magaalo inay dacwada la wada deersi ee halaqaadka masaajidoon aan ku horeeyaan ardayda iyo dadka xirta e oo in la nashaaday oo dhardheej oo langada oo may la raayo siraashinjo walaaj oo landiyaari kataaba langada ilaahay lanku dhawaadee subxaana wa tacaala maadaama iyo habaheeno idoojo hakatabeeno walbarasho onkooyan inay horta la hormaraysi oo maamuus lansuubi lan allanki galan ibiyoona haflad sharafeed lansuubi la taxfiisi hataa inay culumo iyin hataa la iclaamiyo la sheego hataa lan edamo ijaaza oo amaama almala yani mid laraayose la sii aaraadana dhiibado waa kamadata marka dhinig kasta iyo majaal kasta ma iin muuqda in laka lafa guray gaar ahaan ana geega aaraad aan ka darsado intaasa kamadata iyo may kamid ahaa inii la hormariyo walbarashada noocyadii kala duwan dadka reer baadiyigeena fadhi joolanka jeey intaas dhammaantii may kamid ahata waxyaabaha taladan hajeediyow dadka muslimiintana meel kasta iyo roogaan may lahaa gaar ahaan dadka ka noola muxaafadadan hadduu roogno oo geega marti unangano oo na kulmiyeeno maamulkii degmada bulufulay alislaamiya dhammaantii maylanaa walbarashada ka dadaala ulumadii tanga iyo e hareedna maylaragii walooba jidmajii fasoo lare tan kaleed soomaalida meera jirtay ol iyo abaar haddii dhiyaan ulaha iyo uluma iyo iyo lambahsadee walaara jiri oo macnaha mayla kuwadee afkaartii ummatole ka badbaadii fadi iyo sheeneen ulhaykana mayba umaradiiwu ulumadiina mayba waaba ulumadiiwu marka ulhaykanana ilaahay mayninka waaleegeeg dad naftateedii ulumo aho ahludiin aho ulumada iyo dadka la taladaayano ahlura'yi walmashuuratiiwu marka una sidaanaba diinkana namaybuwa diin iyo dowlad waa isku mid iska dawoodale maahane waa la shal saaro faslu diini ani dowla laalowna ma jira marka eed iyadan dhawaahiyaan iyadan insharafeen maamuskaani wanaajiyeen ugu dambeyn sheekh mukhtaar maxamed cusmaan sheekh abuu muslim ayaa ka warbixiyey kulanka iyo mawaadiicda xoogga la saaray muddadii uu socday kulan wuxuu ah akhawi ah oo walaalnimo ah oo isjacayl iyo isturxan bixin iyo isku isku qalbi furnaan ayaa ka muuqatay sidoo kale maamulka muxaafadada degmada buulafalaay akhyaartii joogtay iyaga naftooda wixii dhinacooda nooga muuqday culimmadu way muujiyeen kulan lagu qadarinayo culimmada aaraadooda iyo fakarkoodii iyo laga uruurinayo wuu ahaa waxaa ka mid ahayd in bal maamulka ay samaystaan bulshada iyo maamulka calaaqa fiican inay samaystaan waxaa ka mid ahayd xagga maxaanku idhahda mas-uuliyadda iyaga ku aadan oo ilaahay unay uga baqaan oo hagaajiyaan xabsiyada dadka ku jiro oo kaleeto in dacwo la gaarsiiyo waxyaabaha simaadka iyo tusaalaha ee ay leedahay magaaladan waxaa ka mid ah xer baa joogta oo gobollo fogfog ka yimid gabdhihii haweenkii ganacsatadii akhyaartii maamulka wilaayada maamulka degmada looma kala harin sida loo soo dhoweynayo waxaa kaloo ka mid ahayd in aad iyo aad loo lafaguray amniga magaalada in la ilaaliyo oo aan cadowga ka faa'iidaysanin khafle aynu magaalada ku soo gelin layskana dhiciyo lana difaaco dhinaca dacwada marka la yidhaahdo talabixinta waxaa ka mid ahayd inay culimmadu bulshada dacwada gaarsiiyaan ayaa ka mid ahayd culimmadu waxyaabahay muujiyeen waxaa ka mid ah oo si saraaxa cad oo boqolkii boqol ay ka midaysan yihiin inay yidhaahdeen annagu waxaanu diyaar u nahay awalba waan la shaqaynaynay wilaayada iyo maamulka muxaafadadaba bulafly haddana inaan la shaqayno ayaan diyaar u nahay waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in xamle la qaado baadiyaha dacwadul aryaafka dadka la gaarsiiyo waxaa ka mid ahayd ducaad in loo diyaariyo baadiyaha dadka jooga in dad dhalinyaro laga soo wado ducaad loo diyaariyo muddaday qaadataba in kadibna haddana lagu celiyo dacwada gaarsiiya kulanka ayaa ku soo idlaaday is-afgarad iyo dardaarano ku wajahan si aanbaqaadidda wada shaqaynta culimmada iyo maamulka islaamigaha ee degmada buulafulay si bulshada loo gaarsiiyo dacwada jasaaka allaahu kheyran walaalka abuaman boqolaal qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay gumda raashina oo jimciyadda dhisaan kheyriye gaarsiisay degmada bu'aale ula saamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo ee arbixintaasi inoo faahfaahinayo iyagoo u kuurgalaya xaaladda dadka tabaalaysan islamarkaana gurmadka iyo garabqabadka u baahan ayay mas-uuliyiinta jimciyadda al ixsaan al khayriyah waxa ay deeq raashiina u qaybisay boqolaal qoysas masaakiin ah oo ku nool degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe fagaara ku yaalla degmada bu'aale waxaa jimciyadda lixsaan al khayriyah ay raashiin noocyadiisa kala duwan oo la isticmaala ku siisay boqolaal qoysas ah kuwaas oo si weyn ugu faa'iidaystay raashin qaybinta ay samaysay jimciyadda markii ay raashin qaybintu dhammaatay warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo tagtay halkii ay raashin qaybintu ka socotay waxa ay wareysatay qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi raashiinka ay siisay jimciyadda ixsaan al khayriyah alxamdulilaah ilaahay baa mahadda iskale jimciyadda alkhayriya ayaa raashiin noo keentay maadaama aad iyo aad aan ugu baahneen oo aad iyo aad baahidayna ay u banneed intii keentay ajri axsanaad allah ka siiyo aniga hadda waxaan joogaa bu'aale aad iyo aad baan ugu maxdinaynaa muslimiinta ilaahay tirsadooda ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo anigoo joogo degmada bu'aale waxaa liii siiyey haaf bariis eh haaf bur eh haaf sokor kartuun baaste laba saddex lisaliid eh mujaahidiinta waan u ducaynaynaa gaalada allah ha jibiyo cadowgeenna allah naga qabto xilli oo fiican ee ku soo aaday waxaan joogaa degmada bu'aale ka socdo raashiin qaybinaa ka socdo maanta raashiin waxaa nala siinayaa bariis bur sokor saliid baasto aana la siinaya ilaa iyakan ha ciseeyo ha sharafeeyo kii oo noo soo dhiibina ilaahay bedelkiisa waxba khayrqa waa allah uga bedelo waxaan deganahay degmada bu'aala waxaana dhisiya haaf bur haaf bariis kartoon baasto saddex lis saliid madaxooda kor allah ka dhiga cadaawad allah ka mujaahidiinta maanta waxay i siiyeen kii hal haafo bariis eh hal haafo sokor eh hal haafo bur eh ay siiyeen saddex laba saddex loo saliid eh ayay i siiyeen maasha allah ilaahay garbkooda ha galo gaalada allah ha jibiyo muslimiinta gacmahooda kor allah ka dhigo maasha allah waqti aan gaajaysanayo waxba aan haysan haysanin oo gacanteeda dhulka taale ay ku soo aad maasha allah ilaahay kuma hasan walaalahaygana maasha allah ilaahay gacantooda kor allah ka dhigi waxba ilaahay wax walba allah maasha allah adduunyada kor allah ka dhigi akhraba mid ka mid ah nabadoonnada dhaqanka ee degmada bu'aale oo isna goobjoog ka ah halkii raashinka lagu qiybinayay ayaa jamciyadda ugu mahad celiyey dadaalkeeda iyo waxtarka ay la garab taagan tahay danyarta bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga dad aad u mudan dadkii wax la siin lahaa dadkii ugu habboonaa baa galabta raashin inta ku qaadanaya ilaahay baa mahaddaa ku leh waxaad mooddaa ummadda nin walba ninkuu miskiin ka ahaa oo maanta u baahnaa garab in la siiyo ilaahay dartii ayaa maanta meeshan la isugu keenay nin alla ninkaan arko waa ku farxaya aniga waxaa qaybinaysa alixsaan alkhayriya ilaahay baa ku mahadsan waxaan arki jirnay wax badan oo la qaybiyo oo aan macno u lahayn ummaddaan arki jirnay raajinka galabta ay masaakiinta qaadanayso dadka ugu taajirsan magaalada xolaha ay cunaan bay cunayaan caawa ilaahay idamkii waxaa mahad ku leh ilaahay baa mahad ku leh daaniyan waxaa mahad ku leh intii soo qalqaarisay xarakatulmujaahidiin alixsaan alkhayriya
jimciyadda alixsaan alkhayriyah ayaa lagu bartay gurmadka iyo garabqabashada dadka masaakiinta waxayna kaalin weyn ka qaadataa xilliyada ay dhacaan abaaraha iyo fatahadaha taas oo door muuqda ka qaadata gurmadka iyo garab istaagga dadka garabqabashada u baahan jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wili islaamiga ee galguduud ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyay deegaan hoostaga degmada ceelbur ee wilaayadaas walaalkeen marwaan maxmed warbixintaasi inoo eegaya deegaanka ceelkooxle ee hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay taas oo lagu daafurayay iskuulka hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahima kaas oo loogu talagalay in bulshada deegaanka u fidiyo waxbarasho tayo leh oo isugu jirta culuumta diinta islaamka iyo maadooyinka maadiga ah munaasabadda xargijarka oo ay ka muuqatay farxad iyo rajo wanaagsan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada culimo nabadoonno waxgarad waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ceelkooxle bulshada deegaanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka iskuulkan cusub iyadoo durbe waalidiin badan ay carruurtooda ka diiwaangeliyeen iskuulka sheekh ibraahim si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada isku dhafan ee diiniga iyo tanmaadiga ahaa taasoo la rajaynayo inay door muuqda ka qaadato horumarinta aqoonta jiilka soo koraya munaasabadda ayaa waxaa laga jeediyey khudbado iyo dardaarano kala duwan oo diiradda lagu saarayay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay horumarka bulshada ugu horeyn waxaa kelimad ka jeediyey macallin mahad oo ka mid ah culimmada wilaayada isagoo si qoto dheer uga hadlay fadliga cilmiga muhiimadda barashadiisa iyo doorka aqoonta ku leedahay dhismaha bulshada iyo tarbiyada jiilka cusuba dadka cilmiga leh allah dadka rumaysan cilmigana lehoo diinka ilaahay garanaya dadkaasoo ilaahay kor u qaadaahoo dadka kale ay ka sarreeyaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam sidoo kale qofka cilmiga leh iyo qofkaan cilmiga lahayn miithaaluu u kala sameeye wuxuu ku yidhi qofka caalimka ah midka caabidka ah oo cilmiga lahayn markii loo fiiriyo waxay la kala mid yihiin dayaxa iyo xidigaha imaamu shaafici waa ki lahay tacalam falaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akhu lcilmi kaman huwa jaahilun qofka yar oo cilmiga xambaarsanna goobahanoo kale markii la keeno qof weyn oo kaleu noqonaya cilmigaana sidaas ka dhigaya cilmigu marka allah subxana wa tacaala kor ayuu dadka ugu qaadaa waa inaan cilmiga ku dadaalnaa aqoonta mideenna adduun iyo aakhirabanna anfacaysa waa inaan ku dadaalnaa intaas kadib waxaa madasha ka hadlay waxgaradkii iyo nabadoonnadii munaasabadda ka soo qayb galay kuwaas oo bogaadiyey hirgelinta iskuulkan islamarkaana ku baaqay in bulshada ay si buuxda u garab istaagto dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka waxaan ilaahay uga baryaynaa iskoolka midkii laga cilmi qaado midkii laga diin qaado oo maaragtay derajo dheer ilaahay ka dhaliyo allah ka dhigo himilada iyo wanaagga aan u qabno ilaahay maaragtay maaragtay hanoo ahaysiiyo oo maaragtay midka laga diin qaado oo laga derajo qaada allah ka dhigo waxaa la rabaa marka dadweynuhuna inuu mataqaanaa aan tabacqasaar laga dhigin oo wax maaragtay si la yaqaano wax loo barto oo maaragtay hadday ilmaha tahay iyo hadday waalidka tahaba in maaragtay lagu soo cakabiyo oo maaragtay bannaanka wax la soo dhigo xilliyada ku xiga waxaan marka dardaarmaynaa haddii ilaahaydno reer ceelqooxlow madrasada idiin furutay ee ceelqooxle sheekh ibraahim inaad gacmaha isugu geysaan waxbarashadaas haddii ilaahayna wakhti la geliyo waalidiinta ilmahooda la xisaabtamaan ilmahoona haddii ilaahayna ay dadaalaan maanta waxaa inkaga qiimo badnaa laheyd xafladdan furitaanka ah inay macnaha taa xafladdii soo xiritaanka inay tahay si cilmigaa oda xamaarteen ee aad loogu intifaaco marka inaad dadaashaan ee dadaalkiina isugu geeya khayr badan allah idin siiyo sidoo kale waxaa hadal qiimo badan jeediyey mid ka mid ah waalidiinta carruurta dhiganaysa iskuulka sheekh ibraahima kaas oo door muuqda ku lahaa eegleelidda iyo hirgelinta mashruucaana wuxuu uga mahadceliyey dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha iskuulkaana isagoo ku booriyey waalidiinta inay carruurtooda kula dadaalaan waxbarashada ah maadaama ay tahay furaha horumarka iyo mustaqbalka wanaagsan anigoo ku hadlaya afka waalidiinta waa soo dhowaynaynaa furitaanka iskuulkan la furay waxaa weeye ilaahay mahaddiis waaye maantay iskuul aan wax lacaga nagala weydiiyayn haddii naloo furay waa arrin xiisadeeda leh waa arrin xiisaddeeda leh waa boqolkiiba boqol ayaan ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa waana ku dadaalaynaa inaan wax ka baranno kuwii wax ka barta oo ku aflaxa ilaahay ha naga dhigo annagu haddaan nahay waalidiintii waxbarashadan boqolkiiba boqol gacmahan isugu geyn doonnaa insha allah kuwii dadka kaloo ka maqanna waa gaarsiin doonnaa waxaan dhihi doonnaa war ka faa'iidaysta ceelkan wayeerkaahe ka baqay ceel qooxle qof walba wadaanta uu la yimaado ku cabbi doonaa dadkii ka soo dhib jira arrintan oo walaayaadka ducaadda iyo mucallimiinta waxa dhan isku aadaadiyey ilaahay kuwaas ajar iyo xasan allah ka siiyo gabagabadii munaasabadda waxaa soo xeriyey waaliga wilaayada sheekh cabdulaahi abuukhaalid ah oo bulshada ceerqooxle u jeediyey dardaaran ku saabsan in la ilaaliyo lana taageero xarumaha waxbarashada lagana wada shaqeeyo kubcinta aqoonta iyo tarbiyada ubadka reer ceerqooxlow maanta madrasada iftitaaxeeda aan joogno oo runtii isku aadan inaad ka faa'iidaysataan ninka magaaladan deggan iyo qofkii baadiyaha deggan oo meelaha fogfog ceelasha agagaarkan in laga faa'iidaysto cilmaha la keensado waxa waaye fursad maanta aad hesheen fursadna maalin weli ma taagna adagoo daar islaam iyo nidaam islaam iyo shareecada ilaahay ka hoos nool waxbarashadaada iyo maaragtay amnigaaga iyo maaragtay tadbiiqu shareeca alislaamiya aad haysato waxa waaye waa maaragtay wax badan oo adduunka meelo badan ka mid a laga helaynin waay in sidaan oo kale laisku yimaado meesha ayagoo ardadii fatro ay soo mareen ama laba fatro ay soo dhigteen kadib bandhig ama gebagebe la samaynaayo ardadii marka ogoontooda ay soo bandhigayaan waa la gaari doonaa insha allahu tacaala juhdi kolley waa idinka filaynaa inaad bixin doontaan inaad maaragtay juhdi dacif oo labalaab ah saddexlaab ah boqolkiiba boqol aad bixisaan tabartiin inta ah furitaankii iskuulka hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahim ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo adeegyada waxbarashada ee deegaanka ceelkooxle iyadoo la rajeynayo inuu noqdo xarun soo saarta arday aqoon iyo akhlaaq wanaagsan leh kana qayb qaata horumarka bulshada deegaanka iyo guud ahaan wilaayada galgaduuda jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan ceelbiyud ayaa laga hirgeliyey deegaan hoostaga degmada ceelcadda ula saamiyiga eegada kaasi oo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaankaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen xasan abdiraxmaan abuu xasaan meeshan waa meesha oonka looga cararay waa meeshay biyo u noqdeen ceelcadda iyo dhammaso ay biyo u noqdeen wey waa meesha lagala imaan wey baabuurtay jidka logeen ilaahayga naga siiyeyaan ku mahadinaynaa deegaanka burcalan wuxuu afartan kilomitir u jiraa degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gadow waana deegaan muddo dheer la daalaadhacaya biyola'aan baahsan oo saamaysay dadka iyo duunyada iyadoona bulshada deegaanka ay biyaha ka heli jireen degmada ceelcadde iyo deegaanka dhamase oo kiiba u jira afartan kilomitir dhib weyn ayayna bulshada deegaanka ku qabeen arrintaas muddo dheer ayay deegaankan ka jirtay biyola'aanta waxayna arrintaasi sababtay in dadka deegaanka ay isaga cararaan oo meelo fogfog ay biyo u raadsadaan balse hadda deegaanka dib ayaa loogu soo laabtay kadib markii allaah fadligii laga helay ceelkan biyaha macaan munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen dadka deegaanka allaahna looga mahadcelinayay ceelkan deegaanka laga hirgeliyey ayaa dhowaan ka dhacday gudaha deegaanka burcalan ee ceelkan laga qoday munaasabadda waxaa guubjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo ogaasyo nuqabo waxgarad ganacsato iyo dhallinyarada deegaanka mid ka mida culummada wilaayada islaamiga ee gado oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horreyn kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey ilaahay subxana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi afara'aytum almaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu almunziluun bal biyahaad cabbaysaan ka warrama midinkaa cirka ka keenay mise annagaa ka keennay yaa keenay biyahan dhulka ka soo baxay intay ka imaadeen cirkay ka imaadeen biyihii cirka ka imaadeen dhulka galay buu ilaahay subxana wa tacala dhulka nooga soo bixiyey kuwan ilaahay kor buu nooga keenay biyahan cabbayna waa nicmo waaye waxaa loo baahan yahay ilaahay subxana wa tacala inaan oga mahad celinno biyahaas umma waxaa kaloo loo baahan yahay inaan oga mahad celinno ciddii ma ogtahay gacan ka geysatay oo kharashkan bixisay ee muslimiinta wixii dadkii muslimiinta ahaayee bixiyey ee ma ogtahay maskaxdii muruqii maalka ku bixiyey inaan oga mahad celinno aanan noqonin dad jazaarina aan noqonno iyagana aan dhahno ilaahay oo ajir iyo thawaab si aan dhahno jazaakum allah khayr baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mida odayaasha deegaanka burcalan oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa allah uga mahadceliyey oonkii uu ka bixiyey iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey ciddii ka qayb qaadatay qodista ceelkan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin awalan allaan u mahad celinaynaa allihiina abuurtay yaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinayaa dadkii muxsiniinta oo ceelka soo sadaqaystay oo noo keenay oo kor nooga keenay ayagana waa u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa ajar iyo xasanaad ballaaran ayagana allaha ka siiyo waxaan u malaynayaa biyahan ceelkan ceelcaddo waxay u jirtaa afartan kilomitr meesha leeradhamasa afartan kilomitr bay u jirtaa garsaal afartan kilomitr bay u jirtaa meeshan waa meesha oonka looga cararay waa meeshay biyo u noqdeen ceelcadda iyo dhammaso ay biyo u noqdeen wey waa meesha lagala imaan waay baabuurtay jidka logeen ilaahayga naga siiyey yaan ku mahadinaynaa allahaasaa mahad baa iska leh dhammaanteed waa ku mahadinaynaa xamdi waaye waa xamdigaas ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal ilaahay baan mahad u celinaynaa allihii nicmadan qaaliga ah oo nicmatul islaam iyo waliimaanna siiyey yaan mahad xaqiiqaa u celinaynaa isaga ayaa mahadsan waxaan mid majaaza u celinaynaa eelu sharafka reer shabaab oo xarakada islaamka heer gobol iyo heer degmo arrintaa ka soo shaqeeyey yaan mahad u celinaynaa waxaan mahad labaad u celinaynaa ee dadkii islaamka ahaa oo sadaqadan iska lahaa oo soo sadaqaystay biyahaas juhdigooda in la bixiyo oo hantidaas iska lahaa mahad baan u celinaynaa waa u ducaynaynaa waxaan leennahay ilaahay aakharaha idinkugu meel qabto oo ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo maanta waxaan idiin soo faraynaa sadaqadii dadkii sadaqadaa soo dhiibtayow inaan ku noolaannay biyihii in la gutay juhdigii xoolihii aad soo dhiibteen juhdigii lagu bixiyey oo in biyo lagu soo saaro ahayd biyihii inayna soo gaareen maantana ay bannaanka noo yaallaan yaan idiin soo celinaynaa annagoo idinkaga mahad celinayno waxaan idinka rabnaa adinkuna inaadnaan naga caajisin hadda waa naga qabyi biyihii baan aragna biyihii baan aragna hadda waa cabbaynaa afkaan ku haynaa wakuwa bacaan ku shubanna baraagihii nooma dhisno in naloo dhisaan rabnaa laysu gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo ikhwaanay owl assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu taxiya ilaahay baanu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala nicamka ilaahay uu noo galay uguna horraysa nimcatulislaam waliimaan nicamka aan haysano biyaha maanta ummadda muslimiinta ay ka shukurinayaan ay waxaa weeyaa maanta indhaheenna hayaan ay ka mid tahay allahaasaanu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala uma bacdigeed waxaanu mahad celinaynaa akhyaarta deegaanka oo runtii juhdi badan ku bixisa iyadoo nafteedu inay ummadda biyo helaan oo socodkooda iyo safarkooda uu badnaa dadaalkoodana uu badnaa waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaa kaloon mahad celinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee jaaliyadaha jiray ee gartay deegaankooda in ay waxaa weeyaan dadka muslimiinta ay biyaha kaa qabtiraan ama ay waxaa weeyaan ceelbiyood u sameeyaan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran maalkii ay dhiibteen meeshii ay ka bixiyeen ilaahay wax barakadaas u geliyo dadkii muslimiinta ee deegaanka deganaa ee naftooda maalkooda ku bixinaya maalkooda allah barakeeyo intaas kadib anugu kelmadeeda waa dhowr qodob waxaana ugu horeeya kelimatu shukri inaan ilaahay ku shukrina subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacala wuxuu leey lain shakartum laaziidanakum walain kafartum in cadaabi lashadiid shukrigu waxaa weeyaan haddii addoonka uu shukriyo ilahi uu siiyada subxaana wa tacaala marka waan shukrinaynaa nacamkaan ka shukrinaynaa maxaa yeelay shalib ayaad markaan dhaaminaynay burcalan ikhwaani marka haddaan shukrinno oo ilaahay noo siyaadiyey subxaana wa tacaala shukrigaasaan addoommo ku nahay addoomman nahay soo ma yaan addoommo nahay allaha addoommaha u nahay oo shalay abaarta iyo biila'aanta na dhigay haddana maanta biina siiyey inaan ku shukrino wadadaarmina bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee gado iyo wilaayada oo iskaashanaya ayaa wada dadaallo dheeraada oo ku aadan sidii bulshada loogu heli lahaa ceelal biyo macaan maadaama wilaayadu ay ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaartii lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay waxaana ugu darnaa biyola'aan saamaysay dadka iyo duunyada ku nool wilaayada dhowaanna ayay ahayd markii sidan oo kale beesha leesaan oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gado ay ceel riig ah oo biyo macaan ka hergelisay deegaanka abaqaluul ee duleedka degmada baardheere wuxuuna deegaankan ka mid ahaa deegaanadii ugu darnaa ee biyola'aanta ay ka jirtay xilligii abaartii maantana waxaa deegaanka laga hergeliyey allaah fadligii ceel biyo macaan oo durdur leh dadka iyo dunyadana kaafiyey jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanageyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta od kumadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadakum mubaarak